deegaanada baay bakool shabeellada hoose iyo jubbooyinka waa dhulka keliya ee haddii argagixisada laga saaro aysan helayn meel kale oo leh barwaaqada sida fudud loogu noolaan karo dagaalka argixisada lagu hayo ee ka socda shabeellada dhexe iyo gobollada dhexe ee dalka waxaa ka dhalan doono inay argixisadu ku soo jabto deegaanada koonfur galbeed iyo jubbooyinka sidaa daraaddeed waxaa ku haminaynaa in deegaanada beeshu noqdaan sidii lagu yaqiinay dal nabadeed oo xudun u ah barashada diinta qur-aanka iyo islaamnimada saxda ah argixisada al-shabaab waxa ay dalka iyo dadka soomaaliyeed ku hayaan waa gumaysi iyo gumaad qaawan waxaa alle mahadii ah in maanta la ysla fahmay oo si wada jira loola diriraayo waxaase in la xoojiyo u baahan kaxdoonka bulsho soomaali waa maay iyo maxaa tiri waxaa la nooga fadhiyaa inaan maqaam magaceenna la-eg ka qaadano dagaalka lagu ciribtiraayo argixisada oo aan tabar iyo taag wixii aan leenahay isugu geyno qabashada ama la dirirka al-shabaab waajib inta ay go'doonsan tahay muqdisho iyo baydhabo jannaayna diyaarad loo kala raacaayo wasiirnimadaydu waa qabyo ballanteennu waa guul baaqeennuna waa dulmidiin